raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kalanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal idil haantiima meel kasoo joogtiin iyo si walba codka raadicda idiin soo gaarayo galab wanaagsan iyo nahwada england waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiise ee xamaasada badnaa ee galab wanaagsan xubintiisa la talin jecel maba ila tale mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ayaan hawada ingaleenahay dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saaran la socodsiinaya anigoo galad maxamed ibraahim dhanka farsamada hagaagsanee waa haashim cumar xasan haashimire alaba dhegeystayaal barnaamijka intaana gudaha u gelin waxaa noo caada ah inaan ku daahfurno mid kamid a kaalmaha sugaanta dhankaasi waxaan aadayaa farsamayaqaanka iyo heesta markaasi daahfurka barnaamijka
robka ayiyo daruur hilacday oo daa'in siiyay indhaha deqdee diin asluubiyo xishadu dayax iftiimiyo dahab la moodaa dulqaad badnaayo hadal dabacsana dayax iftiimiyo dahab la moodaa dulqaad badnaayo hadal dabacsana hey hey shibiskadhe kushukushub dadnima asluubay dumar ka dheertahay doqonnimana lagu laguma xamanina dirac haweeye allaha da'ye dabeecadeeda laguba raacaa samira ducaysan ducaysan ducaysan anaa ku doortay ku doortay ku doortay ku doortay doqaygii baa tahay dadnima asluubbay dumar ka dheertahay doqonnimana lagu laguma xamanina dirac haweeye allaha da'ye dabeecadeeda laguba raacaa samira ducaysan ducaysan ducaysan anaa ku doortay ku doortay ku doortay ku doortay doqaygii baa tahay yaa ku duulsho dalxiis ku geeyo lasqoray iyo badhan dawab ku soo mara yaa ku duulsho dalxiis ku geeyo lasqoray iyo badhan dawab ku soo mara hey hey shibiskadhe kushukushu dadnima asluubbay dumar ka dheertahay doqonnimana lagu laguma xamanina dirac haweeye allaha da'ye dabeecadeeda laguba raacaa samira ducaysan ducaysan ducaysan anaa ku doortay doortay ku doortay ku doortay doqaygii baad tahay dadnima asluubbay dumar ka dheer tahay doqonnimana lagu laguma xamanine diraca weeye alla hadaaye dabeecadeeda laguba raacaa samira ducaysan duca qabtoy ducaysan anaa ku doortee ku doortee ku doortee ku doortee doqaygii baad tahay dadnima asluubbay dumar ka dheer tahay doqonnimana lagu laguma xamanine diraca weeye alla hadaaye dabeecadeeda laguba raacaa samira ducaysan duca qabtoy ducaysan anaa ku doortee ku doortee ku doortee ku doortee doqaygii baad tahay
waa tahay ku doortay dookhayga baa tahay intaasaa uga soo laabano heesta huuqado fanaanka codka baxsan ee suldaan siraar shib iska dheh markaasi iyo farsamayaqaanka weliba intadan uga soo laabano ha gudaha dib ugu soo laabano barnaamijka dhegeystayaal barnaamijku waa galab wanaagsan xubintiisa la talin jacayl oo galab walba arbacaad ka dhegeystaan raadiyaacada saacaddu markay soo gaarto shanta galabnimaba ko iyo tobanka galabnimo f m tuna waa sideetan iyo saddex dhibic cushan megahertis cadaadiyii deegaana ku dhawaya naga dhegeysataan waa hagaa dhegeystayaal markaanba waxaad naga sugtaanba oo ah lambarka markaasi aad barnaamijka aad uga qayb qaadataan dhegeystayaal wicitaanka tooska een barnaamijka waxaad uga qayb qaadan kartaan haddii allaha awoodda la ogolaado waa afar labo eber sideed siddeetan iyo kow afartan iyo sideed mar kale haddaan ku cesho dhegeystayaal waa afar labo eber sideed siddeetan iyo kow afartan iyo sideed mar kale dhegeystayaal haddii aan igu celisho een lambarka wicitaanka tooska waa afar labo eber sideed siddeetan iyo kow afartan iyo sideed dhegeystayaal ayaad markaasi nagala soo xiriiri kartaan wicitaanka tooska waa hagaagi dhegeystayaal barnaamijkan oo inta badan markaasi uga hadalno ee la talinta dhankaasi iyo arrimaha jacaylka isla markaasina dhegeystayaasha iskula talina kun markaasi telecoman aansina iyo kun markaasina ay isku wadaarsadaan isma iskugala taliyaan barnaamijka intuu hawadaha ku jira isla markaasina in qof walbaba fikradiisa markaasi aan soo dhaweyno isla markaasina qof walba oo tala doonayana aan qancino markaasina ee talooyin oo muhiim markaas u qanaca aan siino waa tahay dhankaasi wicitaanka tooska ayaan aadayaa hee dhegeystayaal badan ayaa qadka taleefanka si buux dhaafiyo doonayana barnaamijkan ka qibaataan dhegeystaha qad ku jiraan jaaniska siinaya halo halo halo halo calaykum salaam waraxmatullah walaal soo dhow ku bil magaca goobta liiban soo dhow galab wanaagsan kule wala socota barnaamijka waatad barnaamijka la socoto in gudaha u galo maxaad barnaamijka galabta ka qayb qaadanaysaa waa tahay adag lagula talinayaa soo dhowow waa tahay n waxaan jeclaan lahaa dib ugu yaro laabato gab- dabcan gabar ayaa xirniga dhexeey waa tahay deetna maxaa dhacay awalna waxaad ku heshiisiin n waxaan jeclaan lahaa hadalka inaad kala saarto hadalku gabadha ay ku odhanayso iyo hadalka wiilku ku odhanaya labadaba inaad kala saarto ayaan jeclaan lahaa n wiil markaas saaxiibkaa tala ku siiyey deetana muxuu ku yidhi n gabadha afkeeda imaba miyaad ka haysaa inuu ninkanu xiriir kala dhexeeyo mase n waa hadal uu ku odhanayo wiilkani wiilka n ma gabadha hadalka n oo hadal saxan baad ka haysaa mase wiilka n ayaa raba markaasi hadalka inuu ku yidhahdo n adiga wiilka xiriirka ayaa ku horreeyey miyaysan u muuqan maadaama wiil saaxiiba aad tihiin inuu markaasi xerada kaa saarayo asaguna booska inuu kaa ceriso adigana meesha uu kaa saaro gabadha uu kugu diro waa tahay aad mahadsan tahay waan kaga mahadcelinayaa sida wacanid barnaamijkaada uga qayb qaadatay dhegeystahaasi ee naga soo wacayay deegaanka markaasi dhuumodle islamarkaasna halkudhigiisa uu ahaa in muddo ayaa gabar xiriir naga dhexeeyey islamarkaasna waxaan ku ballanay ama markaas isku afgaranay in markaasi nolosha wadaagno deeta waxaa dhacday buu leeyahay in wiil saaxiibka oo markaasi wada socono inuu yidhahdo in badan gabadhan waxay dooneysaa inay god kaa rido maadaama aniga xariigala dhexeeyo hadalla gabadha afkeeduinuusa ka haynin gabadhiinusa hadalkas odhan marka gabadhii u tagana ay leedahay axdigani ballantii baa noo taala marka waxaaba leeyahaab waxaad u muuqataa kulleyba saaxiibka inuu meesha kaa saari doono booska kaa cariirsanaya waxaan leeyahay islamarkaas waxaad eegtaa dhankaas iyo gaba xiriirkan ka dhexeeya adig gabadha qofkan kaleba ha u berigeen maadaama saaxiibka isagu garan weya maadaama qofkan saaxiibka gabadha xiriir kala dhexeeya adigu u tanaasul laakiinse uu doonayo inuu markaasi qadka uu kaarido laakiin isagu wuxuu markaasi la dabaaldego marka waxaan ku odhan lahaa walaal waxaas ha u beregeen dhigna jaraq ha u siina koleyba jecel cadow ma waayo baa la yidhi gabadhaada iyo markaasi xiriirkiina jecel wata koleyba koley markii wixii soo baxa arag laakiinse qof hadalkiis inaad qof markaasi aad ku qabataa waa mid waxaan leeyahay meelkodhac weyna wiilka saaxiibkan waxaa leeyahay isagaba sirtaada ka qarso islamarkaasna siraha aad doonaysa ha u sheegan kalena fogow maadaama qofkaani aad u jeedoba uu noqonayo qof markaasi booska kaala baxaya iskaba saar qofkaasna waxaa iska dhigtaaba qof ka fog iska dhig islamarkaasna kaba fogo aan leeyahay saaxiibka dhanba markaasi doonaya inuu dhexdiina xiriirka ku geeyo markaasina xiriirkii in badana usoo tali tacabeesheen oo meeshaas ku baabaasho saas ayaan kula warajina dhegeystayaashuna markaas ay la talin doonaan dhegeystaha qad ku jira ayaan soo dhaweynaya halalo halalo wacalaykum asalaam waraxmatullah walaalo soo dhawow ku bilow magacii goobta nashaad barnaamijkood la socotaa waa tahay soo dhow nashaad barnaamijka galabnaas xubintiisa la talin jacayl ma galabta ugu horreysa ka qayb qaadata amase galab walba waxaad saaxiib ku tixoon oo markaas barnaamij ka qayb qaadata nashaad soo dhow barnaamijkaad la socoto gudaha u gal dabcan ma lagula talinayaa waxaad la talinaysaa mise wakiil baa tahay soo dhawow la talintaada markaas codkaaga sare u qaadaya
walaal waxaa lagala talinaa wiil ayaan jeclahay isaguna la muujin oo jeceliya walaal wuxuu dhahaa markaan inaan waa walaal inankuulan joogaad hadda ugu socod markaan saan dhowraya wuu soo weydiido
wiilka xiriirku kaala dhexeeyo markaad wacdo wuxuu ku odhanayaa meel mashquul baan jooga ad filaya muxuuntaan joogaa muxuu ina joogana ma dareemaysid waa marka isaga wuxuu dhahaa muxuunan joogaa hadda wiil adoo ku socdinaa waa darka iga baxaya
wiilkaani imisa markaasi muddo oo xiriirkan ka dhexeeyo xiriirkan uu soo jiray awal labadaas tan ee xiriirka soo wadadeen ma intaan buu ku sugnaa xiriirkan saan buu ahaa marwalba inuu kaa mashquulo adigu aad wacdo mise asagaa kusa wici jiro hadda buu dib ka xumaada xiriirkiinu baryahan dambe gaabis baad ka dareemaysaa inuu maqaabka kaa tala baxay adigu ma wacda waa tahay laakiin asaga ma ku soo wacsoma aad u mahadsantahay nashaad baa kaga madcelinayaa n sida wacan aad barnaamijka nagala qayb qaadatay nashaad oo markaasi ku sugnaada deegaanka markaasi laas wardheere n isla markaasina deegaan hoos yimaada ee degmada cadeedo ah nashaad waxay leedahay n wiil ayaa waxaa jiray n muddo laba sana ah xiriir soo wada naga soo wada dhexeey isla markaasina n in badan aan soo wada soconay deetana aan ku heshiin nolosha la wadaago laakiin wiilkii noocaas ahaa in badan markaasi farxad iyo rareynta aan soo wada qaybsanaynay ee wax walbaba naga hor yimaada markaasi aan soo wada tibaaxaynay ayaa waxa ay leedahay n in haatan uuba waxaa bilaabataba inuu xiriirkeenu ka gaabsado isla markaasina uu isoo wicin laakiinse anigu mar walba aan boco maadaama qofka aan jecela laakiinse asaga wax muddo ka tala baxaba marka waxaa walal waxaan leeyahay kolleyba n qofkaas waxaad seen markaasi sadar muuqda su-aal ka dhan baa la yidhi n wiilkaas waxaad moodaa inuu ka tala baxay laakiin n uu markaasi buk- n xisaabtaba aad ugu jirin laakiinse adigu xisaabta aad ku tarsanayso waxaan ku leeyahay maadaama qofkaasi n qadkaaga uu ka baxay isla markaasi inuusan doonayn inuu markaasi xiriir kula sameeyo n mad- muddadiisa ay ahaydba ama x- n xiriirkiisa ama jaceylka kuu qabay ahaydba ku meel gaar uma kugu meel gaaray waxaan leeyahay maadaama haatan uu kaa tala baxay ka tala bax suu kaaga tala baxay uga tala baxaan leeyahay qof markaasina n koleyba n jaceylkana waa mid adigu aad isku tallaashay ee ma ahan mid markaasi n kugu beernaa marka waxaan leeyahay maadaama adigu isku beertay adana markaasiba n iska tirtiri kara adana isku beeri kara baan leeyahay marka waxaan leeyahay haba kaas ka tala bax n qof kaloo markaasi noloshaada qanciya raasa baan leeyahay asagana hore u soco waddadu way dheertaa dhe waa tahay dhegeystaha qad ku jireen soo dhaweynayo halalo haa walaal waan ku maqlayaa soo dhowow ku bil magaca goobta haa walaal waan ku maqlayaa ku bilow magacii goobta magacay halkan naga soo wacayso axmed nuur keed naga soo wacaysaa waa tahay barnaamijka wax loola socotaa axmed ma galabtaad uga horeyso barnaamij ka qayb qaadataa mise waa waxaad barnaamij saaxiib ku taxan barnaamijka galabta baa kugu horeyso waa tahay haddii galabta kugu horeyso ma sheegi kartaa xubinta jaceylka xubinta een- een barnaamijka waxay tahay waa tahay axmed axmedaan is barnaamijka la socon isla markaasna een een qadka teleefonka ka go-ay dib usoo laaba ayaan leeyahay saad barnaamijka nagala qayb qaadato oo keliba wuxuu ahaa een saaxiib markaas ugu horey barnaamijkan oo dhan baa ugu tixnayn rajeynaya markaasi la qabsan doonto wax badan aad ka heli doonto barnaamijka een waa hagaag dhegeystayaal dib kala soo qabsaday haddana markaasi ugu celisho barnaamijka dhegeystayaal een barnaamijku waa galab nasir xubintiisa een la talin jacayl oo galo walba aad ka dhegeysataan raadiyo cadeedo een wicitaanka tooska dhegeystayaasha dib kala soo qabsadaan ugu celisho la markaad naga soo wici kartaan dhegeystayaal waa furo labo eber sideed siddeetan iyo koo afartan iyo sideed mar kale dhegeystayaal haddaan ugu celisho waa furo labo eber sideed siddeetan iyo koo afartan iyo sideed mar kale dhegeystayaal haddaan ugu celisho wicitaanka tooska waa furo labo eber sideed siddeetan iyo kow afartan iyo sideed ayaa markaasi nagala soo xiriiri kartaan wicitaanka tooska dhegeystayaal qad ku jiraan soo dhaweynaya halaalo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كبلو مقعي قبطة ان سقل ان قبنا سين كلها ولا سمعت برامجك وقت برامجك لا سعوته ان جودها وقل ان برامجك ولا تلين جعيل ولا تلين يا محاضر تلين سام سو كل باتا هذيك يا مركز حالات تلين يا سما هذه واحد لا جعله كافته ما مية ان ملديه كلا ما دام ان نلوش هذا الشيء جعلك ما كافتبينه قفك لا جوجته بجعل بكل جوجته ملديه كرنا ان een sagal haddii aan su-aalku weydiiyo een ma dhihi karnaa jacaylka ama malibintiisa mirdheelkiisa waxay tahay qofka markaad nolosha la waagto laakiinse marka hore uusan ahaynba jacayl laakiin xiriir aan dhihi karno een qofka markuu banaankaaga joogo een ama wuu kaa tegi karaa ama wuu iskula joogi karaa laakiinse qofka een aad jeceshahay markaad nolosha een aad kula midowdo ayaa la dhihi karaa waa jacaylka dhabta ah isla markaasna nolosha saxda ah weeyaan
oo aqli baa loo baahan yahay qofka adoo nolosha la wadaagin ayaad ogaan kartaa wax kasta oo ku qabo maya waxaan kala jeedaa maadaama aad tir jecel wax ka kaaftoomay miisna u muuqa inaad ka kaaftoominoo ee haddaba qofka aad la joogto aad jecel ku wada joogtaan
maasha allah qofka aan la joogo waan kula joogaa laakiinse aniga jawaab banaanka uma qabo laakiin maaha inaad tidhaahdo en jacaylka waan ka kaftooma laakiinse waxaa waxaad dhihi kartaa waxaad waxaad Waa fiican inaad kooxaha.
tidhaahdo en jacaylka mirdhilkiisii ama mirihiisii ama limintiisii ayaan helay had
maasha allah adiga ku jeef baana markaas aad bayaan u faraxsaa noloshay waa tahay
marka bulshada yaa daran sida anigu waan ugu faraxsana bulshada yaa la taliya haye fariintaada bal
fariintayda waxaan sidaa bulshada qaar ayaa jawaabka hadda gabar hadda gabar hadda ka horeysay aad iyo aad jacayl ugu xumaysay tiri welisidoo kale ugu xumaysay aad iyo aad ugu xumaysay jacayl ugu xumaysay jacaylku caajis buu leeyahay qofka caajisayana goobtooyana wuu leeyahay waa tahay
dad marka hadda wiilka wuxuu yidhi wiil saaxiibkayga ayaa hadda wiilkayga hadda waxay ka hor dhegeysanay weliy wiil saaxiibkayga ayaa gabadha markasta igu dira igu duumiya
waa tahay marka wuxuu filayaa gabadha inaan ugu diri karo hadda jacayl u qabto waa wiilka tahay dulmigu asaga asagaa sharafta uga dhacaysa saarka ugu dhumaya meesha waa tahay marka waxaan filayaa gabadha iyo wiilkasta nolosha inay arkiyaan jacaylka qof kalena aan loo bixin maadaama ay noqoto waajib kale la camalka
aad baad mahadsantahay sagal waa kaga mahad celinayaa n sida wacaanad markaasi barnaamijka ee nagala qayb qaadatay sagal aan uga soo wacaysay ee deegaanka een fadalaweyn waa tahay dhegeystayaal galab wacan oo wanaagsan ayaan hawada inga leenahay n qaybihii dambe barnaamijka ayaan ku guda jirnaa goorna udhextaalka barnaamijka ayaan aadi doonaa balse dhegeystayaal badan ayaa markaasi qadka teleefonka soo buux dhaafinaya oo har iyo laba inta ka garaya jaaniska siinaya markaasna waxaad aadi doonaa farsakanka ee gacanta taagaya isla markaasna dhankaasi waxaan u jaleeci doonaa n n dhextaalka barnaamijka dhegeystayaal qad ku jiraan soo dhaweynaya haralo Salaam, assalaamu calaykum.
wacalaikum salaam waraxmatullah walaala soo dhawow ku bilow magacii goobta
Waxaan u jeedaa magaceedana Salaam Duxa.
wal waxaad moodaa codkaaga inuu hooseeyo magacii goobta Waa wada- waa la soo- waa la idhaa wadaanada jooga.
waa tahay wala socota barnaamijka Haa, haa, haa.
Ah, walaal waxaan kaa codsanayaa inaad markaas ka fogeyso aalada naga dhegeysanayso ama iska baktijiso
Waa- waa faraafadka.
waa tahayd barnaamijka la socoto in gudaha u gal
Waa li- waa liila talinayaa.
waa tahay Leelayaa ila- leelayaa in liiga taliyaa rabaa.
waa tahay soo dhawow
Waa dhiba walaa.
haye guda gal marka odhahdaada Wuu- wuu- wuu inaan.
n dhegeystaha sinaha n waxaad moodaa inuusan barnaamijka la socon qadka teleefonka ee ka go-ay n dhegeystayaal waxaan lehay barnaamijku waa galab wanaagsan xubintiisa ama ma- la talin jacayl islamarkaasna galab walba arbacad ka dhegeysta raadi caado dhegeystayaal dib kala soo qabsadaan ugu celisho wicitaanka tooska dhig- lambarka ee barnaamijka ay kala soo xiriiri karaan ama naga soo wici karaan waa afar labo eber sideed sideetan iyo kow afartan iyo seddeed marka haddaan ku celisho waa afar labo eber sideed sideetan iyo kow afartan iyo seddeed dhegeystayaal ayaad markaasi nagala soo xiriiri kartaa waad naga soo wici kartaan dhankaasi waxaan jecela markaan inaan aado een, dhextalka barnaamijka balse een, dhegeystaha qadka ku jira ayaan soo qabanaya halo halo halo halo Hello.
walaala soo dhow ku bilow magaci goobta dhegeystahaasina qadka teleefonka ayaa ka go-ay dib u soo laabo ayaa la yahay siad barnaamijka naga qaato dhankaas iyo kaalimaha suugaanta ayaan aadayaahe n waxaan soo qabanayaa markaasi n heestaha ee markaasi ku looqeeyo n fanaanka n cod ka baxsan ee markaasi n khadar keyow
asalkeeda iyo tooyin shidantee mau sheegteen al mau sheegteen mau sheegteen mau sheegteen caashalay shidantee mau sheegteen shandhalad sheekh iyo aqoon xarir lagu shaahimiyo inay shiiqisay hablaha nool shanta qaaradood shandhalad sheekh iyo aqoon xarir lagu shaahimiyo inay shiiqisay hablaha nool shanta qaaradood mau sheegteen mau sheegteen caashaway shidanteen mau sheegteen kalgacal shida aan lahayn shuush iyo laga dhooray been hadday igu shaafilay inaan shaamareedi lahaa kalgacal shido aan lahayn shuush iyo laga dhooray been hadday igu shaafilay inaan shaamareedi lahaa mau sheegteen mau sheegteen caashaway shidanteen mau sheegteen mau sheegteen mau sheegteen caashaway shidanteen mau sheegteen
waa tahay yarta way shidantahay ma u sheegteen n intaasdana kusoo gudubno n fanaanka n khadarkeyow heesta n haasha way shidantahay ma u sheegteen waa tahay iyo farsamayaqaanka dan intaas uga soo laabano n si dib kala soo qabso dan ugu celiso ee markaasi lambarka markaasi ay nagala soo xiriiri karaan waa afar laba eber sideed siddeetan iyo kow afartan iyo soka ugu celiso waa afar laba eber sideed siddeetan iyo kow afartan iyo saddeed dhegeystayaal ayaad nagala soo xiriiri kartaan dhegeystayaal qad ku jira aan soo dhaweynayo halaalo asalaamu calaykum
Asalaam.
Eh, walaalo soo dhawow ku bilow magaca goobta halo halo waa ka xumahay dhegeystahaasina qadka taleefonka ee ka go-ay dib usoo laabo ayaa leeyahay si aad barnaamijka ee nagala qeyb qaadato Een, galab wacan oo wanaagsan dhegeystayaal hawada aan iga leenahay qeybihii dhexe barnaamijkana ku guda jirnaa Een, dhankaasi kaalimaha sugaanta meesha kama marna balse dhegeystaha qad ku jireen soo dhaweynaya hal halo hal halo waa ka xumahay dhegeystahaasina qadka taleefanka ee ka go-ay dib usoo laabo oo ayaan leeyahay si aad markaasi barnaamijka nagala qeyb qaadato
xagaaga u jeeda xareesa waraabi
Shandalad
waa hagaag h- aan galab wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ayaan hawada inga leenahay qeybay dhexe barnaamijka guda jirnaa barnaamijka dhegeystayaal waa galab wanaagsan xubintiisa la tiran jacayl hegesaa qad ku jiraan soo dhaweynayo halhalo
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullah walaalo soo dhowo ku bilo magaci goobta
walaaskaa qaaliya galab maxamed waxaan salaamka korsadeeya iyo adigii shayqaanka u iisoo marnay magaciisu waa juudo oo sirtabada mara Een, salaam la mid aan ku leeyahay soo dhowow Een, galab wanaagsan hawada waan ka leeyahay barnaamijka la socotaa
waxaan la socdaa walaalkii waa tahay barnaamijka dad socoto een, gudaha u gal Een, barnaamijka waa la tirin jacayl Een, ma lagula talinayaa maxaa loo tirinaysaa Een, mase wakiil baa tahay
wakiil baa ahaa walaalkii Een, soo dhowow Een, dhegeystahaasi ee gabadhaasi naga soo wacaysay Een, deegaanka een, gudin labehe islamarkaasna aad waa taliyin laakiin een, iyadoo hadalkeeda ma oraahdeedii aan dhamaysan amaba gudagelin ayaa markaasi khadka telefoonka ka go-ay waa rajeynaya dib usoo laaban doonto islamarkaasna mar kale ay jaanisoo heli doonto markaasna ay soo bandhigi doonto ama ma soo gudbi doonto la talinteeda dhegeystaha xiga ayaan siinaya halaalo calaykum salaam waraxmatullah walaalo soo dhowow ku bilo magaca goobta
maariyo kuseen waay xaafada laawen Een, mario een, barnaamijka la socotaa waatad barnaamijka la socoto een, gudaha u gal maxaad jecesha galabta barnaamijka ka qayb qaadato Een, maria een, laaweyn qadka teleefonka ayaa ka go-ay waa rajeynayaa inay dib usoo laaba doonto islamarkaasna ay barnaamijka nagala qayb qaadan doonto haddii allaha uu dulogolado Een, wicitaanka tooska ayaan ku socon dhegeystayaal badan ayaa markaasi een, wicitaanka tooska ee soo buuxu dhaafinaya dhegeystaha qodka jira la soo dhaweynaya halaalo halaalo
alo ha walaal waan ku maqlaa een, soo dhawow een, ku bilow een, magacii goobtan ka soo wacayso
faatimana jirta xaafada hodan
Een, barnaamijka la socotaa
haa la socdaa waatad barnaamijkeed la socoto een, gudaha u gal maxaad jeceshay galabtan barnaamijka ka qayb qaadato
waxaan jeclay meeshaan inaa nagala taliyo wiilkeedaha ii sheeg
Een, dhegeystayaashana een, qadka teleefoonka ka go-ay dib usoo laabo ayaan la yahay sida barnaamijka qabta markana waxaan een, aadayaa dhankaas iyo een, ah, kaalimaha suugaanta in aada balse intaan aadin dhegeystahan ayaan jecelahay inaan soo qabto halo halo wacalaykum salaam waraxmatullah een, walaal soo dhawow ku bilow magacii goobta halo halo
waa jimiina soo laabtay walaalkii Een, jimiila soo dhawow
walaalkii gabar saaxiibta iyo guurta ah
waa tahay Een, soo dhawow markaa een,
gabadha wiil ayay saaxiib la tahay waa tahay
laba wiiloo kalea darteeda isku dilaya
Een, gabadha wiil bay saaxiib la tahay een, deeta maxaa dhacay
laba wiil ayaa waxaa dhashay gabadhaas ma wici kartid iyo ma wici karti anaa waxaaya iyo labadoodana ayada midna ma abooshiis ma lahan labadoodana waxay leedahay darteeda isku jira ayada waxay leedahay labada wiiloo walaalada darteeda isku jiraan waa kaxuma
Een, laba wiil ayaa gabadha isku dagaalaya oo anaa wacaya anaa la sheekaysanaa baan isku dagaalayaaba
haa iyada inna wiil kale saaxiib la-aan ma ay oga
gabadha wiil kale bay la haystaaba
haa waa tahay
laba waxayska marka galad maxamed ibrahim matalin ayaa ka rabaa kaada
waataad maasan tahay waa kaga mahadcelinayaa Een, sida wacan barnaamijka qabda rajeynaya markaasi la talin ee, ku filan inay heli doonto haddii een, markaasi allaha awooda loo een, ogolaado Een, gabadhaasi jamiila ee, markaasi gabar la talinka ahayd isla markaasna wakiilka ahayd Een, hadal oraahdeeda ayaa waxay u dhaceysay een, g- la wiilaya waxaa jirta markaasi een, in badan gabadha een, markaas wakiil ka tahay ee, isku dul dagaala isla markaasna een, oranaya anaa markaasi een, xar- wacayay anaa wacayay markaasi anaa xariigala dhexeeya anuu xariigala dhexeeya deetana gabadha markaasina aysan aysan markaasi mid ku- een, ka mid walba oo kamid aysan xiriir kala dhexeeya laakiinse gabadha wiilka lala haysaba ee dhankaasi wiilka ay jeceshahay laakiinse labadan wiilo meesha ku loolamayo is mid walbaba mid walba oo kamid aan qalbigaba lagu haynbo markaas aan jaanis loo hayn markaas waxaan leeyahay een, walaal een, maadaama adiga qofka lagu dagaalamaya ay tahay een, qofka laisku dagaalaya adiga ay tahay qo- labada qof oo markaasi walaalaha ama labada wiil ah qof kala saari kara waa adigoo kaliya waxaan leeyahay een, labada wiil een, u yar isla markaasina waac een, markaasina ku casin gurigaaga ama meel kaloo markaas muhiim ah waxaad u sheegtaa markaasi een, marka hore horta inaysan la dagaalin dagaalkuna uusan uu yahay mid xun deetana u sheeg inaad markaasi labadooda aysan jirin een wax mid wal mid kasto een mid ay xiriir kala dhexeeya iyada kala dhexeeya uusan jirin isla markaasna waxay ka dhadhicsanay jecesha qof kale labadoodana siniyad u haynin isla markaasna halkaas ay ku cadaysato waxeeda tiraada walaal iskala lehaada maadaama aanay dartiis ku dagaalsan aniguna aanan jeclayn een haddana isan naga j- een- een isan naga dhexayn xiriir wanaagsan ama xiriir jeceyl mid mid kastoo idinka in ka mid ah saas ayaa ku qanci kartaa een mana fiicna laba qofoo markaasi inaad isku dirto ama markaas dhexdooda aad ka baxdo markaas ku fiirsatan dhibkeeda ay leedahay wax kale ay soo gudboonaan karaa saas ayaan ku qancayaan lay gabar saasaan kula tirinaya waa rajeynayaa in dhegeystayaasha la tala doona markaas talada ay ku qanci doonto dhegeystayaal xiga aan soo dhaweynaya halalo waa ka xumahay dhegeystayaasna ah ee buuqsayda ayaa ku furan meel markaasi waxaan dhegeysta kaa codsanaya markaad barnaamijka qayb qaadanayso hadday kuu fog ay ku dhowdahay aalad markaasi aad naga dhegeysanayso iska fog ama iska bakti haddii aad goob buuqa joogtana goobta buuqa jiro ka fogow si aan ku maqalno ee, ninkii dhegeystayaasha isla markaasna waxaad doonaysa ama arka fuliso aad doonayso loo fuliyo dhankaas waxaan jecelahay inaan aado in kalimaha suugaanta is waxaa soo qabanaya ilka casi ee iska ee gawaarida
weligayuma gudin garka hadalka uma furin jacayl lama gadaadin ruux garaad ku maqan yahay weligayuma gudin garka hadalka uma furin jacayl lama gadaadin ruux garaad ku maqan yahay goob libaaxu degan yahay guri marana moodine gaagaabso ina yahay cashaqa cashaqa cashaqana u gafin goob libaaxu degan yahay guri marana moodine gaagaabso ina yahay cashaqa cashaqa cashaqana u gafin mar haddaadan garanayn gabalkaba inuu dhacay mar haddaadan garanayn gabalkaba inuu dhacay naftan way ku goyse ku goyse iska eega waarida mar haddaadan garanayn gabalkaba inuu dhacay mar haddaadan garanayn gabalkaba inuu dhacay naftan way ku goyse ku goyse iska eega waarida gamboollayda dumar qaar dhaqankii ka guuro garaashadu irmaanayd sheekaba kamaan guro gamboollayda dumar qaar dhaqankii ka guuro garaashadu irmaanayd sheekaba kamaan guro gaari goba haddaad tahay gabdhahana wax dheer tahay geniyal adduunyaan kogo kogo kogo gursalaadii gaari goba haddaad tahay gabdhahana
gobolkaba inuu dhacay mar haddaadan garanay gobolkaba inuu dhacay nafta way ku goyse ku goyse iska eega waarida mar haddaadan garanay gobolkaba inuu dhacay mar haddaadan garanay gobolkaba inuu dhacay naftan way ku goyse ku goyse iska eega waarida naftan way ku goyse ku goyse iska eega waarida
waa hagaag intaasi aan uga soo laabano een heesta uu qaado een fanaanka aan cod ka baxsan ee ilka casi ee iska eega waarida iyo halkaasi farsaqaankan aan usoo laabano dhegeystayaal barnaamijku waa galab wanaagsan qaybihii dambe barnaamijkan aan ku guda jirnaa ee dhegeysalo badan ayaa qata teleefonka soo buuxdhaafin ee doonayana barnaamijka inay ka qaataan haddaba markaas dhankaasi wicitaanka tooska aan u waacdo dhegeystayaal badan ayaa qata teleefonka soo buuxdhaafinaya ee dhegeystaha qad ku jiraan soo dhaweynayo halo halo asalaamu calaykum halo halo waa ka xumahay dhegeystahaasina een qadka teleefonka ee ka go-ay dib u soo laabo ayaan leeyahay si aad barnaamijkan nagala qabato haddaan dib u- een ugu celshay dhegeystayaasha wicitaanka tooska isla markaasna lambarka ay naga soo wici karaan ama nagala soo xiriiri karaan dhegeystayaal waa furalabo een eber sideed siddeetan iyo kow afartan iyo sideed waa furalabo eber sideed siddeetan iyo kow afartan iyo sideed dhegeystayaal nagala soo xiriiri kartaan dhegeystayaal qad ku jira ayaan soo dhaweynayaa halo halo
halo hawaan ku maqal walaal soo dhawow ku bilow magaca goobta
waa axmed joogay xaafada dhexe
waa tahay axmedow barnaamijka la socotaa
ah waatad barnaamijka la socota gudaha u gal
waxaan u tiri lahaa gabadhii jamiilo saaxiibteeda
waa tahay waxaan ula tiri lahaa labada wiil oo ayada isku dagaalay isku dagaalaya inay saaxiibto
waa tahay labada wiil waxaa leedahay isku dagaalaya een kala dhex gal
ha inay kala dhex dhasho saaxiibto oo ay ay u sheegto inaysa ayada jeclayno qof kale uu qalbiga isku jiro waa tahay
saasaan kula tiri lahaa
aada u mahadsanta waa kaga mahadcelinayaa een sida wacaan markaasi aad barnaamijka nagala qaatay een waa hagaag een wicita- waa rajeynaya gabadhaasi een markaasi een ilaa tilinta ay qaadi doonto isla markaasna een arrimaha markaasi fariimaha ama afkaaraha loo soo jeedayana loo soo je- een jeedinayana waa rajeynaya inay qaadan doonto wicitaanka ayaa ku soconaya dhegeystaha qad ku jiraan soo dhaweynayo halo halo halo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله ولا سو دغو كبلو مغاي غوبتا magacayga waa magaca fuluda degmada fadalooyin ان هودن ان سو دغو ان غربنا سن كله ولا سوتا برامجكا
waxaan dhigaa walaal waa la socdaa dhammaan waa idin salaam shaqaalaha iyo dawladda iyo midla mid ayaan hawada ku marinaya soo dhawaad barnaamijka la socoto in gudaha u gal maxaad jeceshay galabtan barnaamijka ka qaadato Walaal, in badan hadaa gudaha oo galo waxaan dhegeysanaya gabadha haysta laba wiil ayaa isku haysta marka gabadha toddobaad ayaa ayaa kala siinaya waxay waa tahay soo dhawow
kalada aan siinaya waxay tahay inaa maadaama laftiga iyada darteeda wixeeda isku haystaan Waa inaa iyada tahay.
kala qarxiso mar walba ay kala kala dhexdhexaad waa tahay
iyadana ee midkii macnaha markas iyada dhooqeeda ay kala baxdo kan kalena iyada qanciso maadaama laba wiil oo la leedahay waxay balada gabadhu labadaba qof isku hay dagaalayma ba jeceliba ma jeclay markaasi aan isku dagaalayaanba
ee haddii si jeclayn hadda labadoodaba inay qanciso oo iskala siisay dhahdo labadiina qof aan dan kale ama jirga kala danaysa walaalayaal oo aniga isay dagaalmin waa qeybba tahay aniga idhahdo
waa tahay
saasaa kula kulaa gabadha walaasheeda maadaama lagu wiilo soomaaliyeed walaalaheeda madasheedana isku haystaan ayadana isdan kala hayn
waa tahay aad maasan tahay waa tahay inay dhahdo inay dhahdo dee walaalayaal waqtiga wasiyootiin aad umin waa tahay suuqa hore ukala sasa ilaha doonaada waa tahay
waana idin salaamaya in badan
mid lamidaan hawada ku marinaynaa waa kaga mahadcelinayaa een, sida wacan barnaamijka ee nagala qaatay waa rajeynayaa markaasi een, la talinta aad soo jeedisay een, in markaasi aad ay qaadan doonto gabadhaasi een, waa tahay waa rajeynaya gabadha markaasi la talinta ee loo soo jeedinaya inay qaadan doonto haddii ay allah wadala ogolaado isla markaasna ay dhegeysanay- dhegeysanayso een, barnaamijka een qaybihii dambe een barnaamijka ayaan ku guda jirnaa een dhegeystayaal badan ayaa qata teleefonka soo buuxo dhaafinaya doonayana markaasi in barnaamijka ay ka qeyb qaataan een dhegeystahan qad ku jira ayaan soo dhaweynaya halo halo asalaamu calaykum halo halo waa ka xumay dhegeystahaasina ah een qatar taleefanka go-ay dib usoo laabo ayaan leeyahay een sida wacan waa tahay waa rajeynaya dib usoo laabo doonka raqib qaad doonta barnaamijka aan dhegeysta dib kala soo qabsadana ugu celisho markaas wicitaanka een tooska lambarka ay naga soo wici karaan waa afar labo een eber sideed sideetan iyo kow afartan iyo sideed waa afar labo eber sideed sideetan iyo kow afartan iyo sideed dhegeystahan ayaan soo dhaweynaya qatar ku jira halo halo halo halo een walaala soo dhawow een ku bilow magaca goobta adoo markaas ka xiraya een dabeysha goobta dabeysha ku jirta ka fogaanaya een dhegeystahaasina een qaadka taleefanka ee ka go-ay dib usoo laabo ayaan leeyahay si aad markaasi een barnaamijka aad uga qayb qaadato waa rajeen dhegeystayaal waxaan ka codsanaya in badan aan ku celcushay markaad barnaamij ka qayb qaadanayso iska fogee een markaasi ama ka fogow goobta dabeyshu ka jirto haddii kuu dhowda aaladda naga dhegeysanaysan aa iska fogee ama iska bakti wicitaanka ayaan u jaleecaya halo halo wacalaykum asalaam waraxmatullah een walaalo soo dhawow ku bilow magaci goobta waa tahay dhegeystayaasina waxaad moodaa goobbu markaasi buu ka jiro inuu markaasi joogo een waan rajeynaya markuu goobta buuqu ka jiro uu ka baxo uu markaasi uu soo laaban doono waa tahay een qaybihii dambe barnaamijkan ku jirnaa gordhow ayaan gabagabayda barnaamijka een qaybihii dambe ee barnaamijka aan ku shaqeynaa een daqiiqada kooban ayaa ka harsan dhegeystayaasha inta ka garan iyo jaaniska siinad ka garan waxaa leen naga rali ahaada balse wicitaanka inta ka garayaan jaaniska siinaya halo halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله ولا سودو وكبي لما يعقبتا waa ka xumahay dhegeystayaasina een qadka taleefanka go-ay dib usoo laabo ayaan leeyahay sida markaasi barnaamijka ee nagala qayb qaadato een dhegeystayaal xiga ayaan siinaya jaaniska halo halo halo halo asalaamu calaykum halo halo
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullah walaala soo dhowo ku bilow magaci goobta waa tahay barnaamijkaad la socotaa waad barnaamijka la socoteen gudaha u gal maxaad jeceshay galabtan barnaamijka ka qayb qaadato walaal codkaas sare u qaad waa tahay barnaamijka dhegeystayaal een ma ahan barnaamijka een codkaaga tijaabi laakiinse barnaamijku waa la talin jacayl isla markaasna la talin iyo ee markaasi ayaa markaas uga qayb qaadan kartaa dhegeystayaha qad ku jiraan jaaniska siiniya halaalo asalaamu calaykum waa ka xumay dhegeystaasna qaadka taleefanka ee dib usoo laabo ayaa leeyahay si aad barnaamijka nagala qayb qaadato
jacayl xubi weeye xaq dhowrku barbaara urliyo nolol weeye ayaata ku waara
waa hagaag een galab wacan wanaagsan ayaan hawada inga leenahay dhegeystayaal een dhegeystayaal badan ayaan qaadka taleefanka soo buuxi dhaafin ay doonayaan inay barnaamijkan ka qaataan dhegeystahan ayaan u baaqaya halo halo وعليكم السلام ورحمة الله وعلى سود وكو بلو مقاعي قوبتا هلو waa ka xumahay dhegeystayaasna qadka taleefanka ee ka go-ay dib usoo laabo ayaan leeyahay si aad barnaamijka nagala qaato dhegeystayaal n dhegeystahan qad ku jira ayaan u baaqayaa halo halo asalaamu calaykum halo halo waa ka xumahay dhegeystayaasna een isna qadka taleefanka ka go-ay dhegeystaha xiga ayaa markaasi jaaniska siinaya halo halo asalaamu calaykum dhegeystahaasina een qadka taleefanka ayaa ka go-ay dib usoo laabo ayaan leeyahay sidaad markaasi barnaamijka ee nagala qeyb qaadato dhegeystaha xiga ayaan siinaya halo halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سو دhow ku bilow magaci goobta een maxamed soo dhawow een galab wanaagsan aan ku leeyahay waa la socotaa barnaamijka waatad barnaamijka la socoto een gudaha u gal maxaad jeceshay galabta barnaamijka ka qaadato waa tahay waa tahay Een, hadda kor waxaad moodaaba inaan kaala talino een, markaasi aan ku nidhi aan ka gaabso harka halkaasi een, isku day inaad markaasi maadaama ay tahay meel een, een, halis ah inaad markaasi ka badbaado isla markaasina aad qofkaas lama iska dhaaftoba miyaan hadda kor kaala talin oo sidii kor kaala talinay in markaasi qofkaasi aad iska dhaafto gabadhaas maadaama markaad wacdaba ay guriga gelayso isla markaasina een, saad sheegtay waalidku ka sokeeyo waataad mahadsanta waa kaga mahadcelinayaa sida waxaan barnaamijka ka qayb qaatay dhegeystayaasha qiimaha qadarinta naga mudan runtaas ayaan jecelnahay inaan kusoo gebangebiyo een barnaamijka een galab wanaagsan xubintiisa ee la talin jacayl ayaan jeclan intaas inaan kusoo gebgeyo barnaamijka waxaan soo la socodsiinaya anigoo galad maxamed ibrahim galadyara dhanka farsamada hagsan waa Sha- haashim cumar xasan haashim yare inta barnaamijka dacaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
hadaad wajiyeen layd jacaylka wanaajin layd hadaad wajiyeen layd jacaylka wanaajin layd mid waanada qaadato